bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhurnimo ee reediyo dalsan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre oo kulan la qaatay siihayaha safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale oo digniin adagu diray dadka ka ganacsada gargaarka loogu talagalay barakacayaasha
faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxayo waa faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxayo shan carruur ah oo aana qabiil loogu dila xuduudday wadaagaan galgaduud iyo dowla deegaanka soomaalida
saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inay duqaymo ku burburiyeen afariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka mukayle ee gobolka hiiraan sida ay hadalka u dhigeen
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta mar kale u fadhiisatay dhegaysiga dacwad ka dhan ah saraakiil dowladeed oo loo haysto musuq maasuq xiriirka cayaaraha fudud ee adduunka oo taageeray go'aankii shaqada looga joojiyey guddoomiyihii cayaaraha fudud ee soomaaliya akhbaaraadka dibad aad ku dhegaysan doontaan warka yaga duhurna waxaa ugu waaweyn dowladda maraykanka ah oo wadahadalla la yeelatay taliska militariga afgembiga kula wareegay talada dalka naijar iyo weliba qarax ka dhacay dekad ku taalo galbeedka dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan dhegaystayaal ah waa maalinimo talaado ah oo ku astaysan sideedda bisha sideedaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta kulan gaara la qaatay siyahayaha safiirka dowladda maraykanka ee u fadhiya soomaaliya sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo wariyahayaga cali aadan axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayaa la kulmay siyahayaha safiirka ahna ku-xigeenka maraykanka u fadhiya ee dowladda soomaaliya mudane shan dishon oo ay isla soo qaadeen xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo wejiga labaad howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ra-iisul wasaaraha ayaa dowladda maraykanka ugu mahadceliyey taageerada dhinacyada kala duwan ay siiso soomaaliya gaar ahaan dhanka horumarinta amniga la dagaalanka al-shabaab iyo arrimaha bini-aadinimada mudane xamse cabdibarre ayaa hoosta ka xariiqay sida ay uga go-an tahay xukuumadda danqaran dadaalada ku qotoma ciribtirka al-shabaab iyo in guud ahaan dalka laga sifeeyo muddo gaaban ee dagaalka lagula jirana ay dardargeliyaan kooxda al-shabaab ka hor markaasi si loo hormariyo nabadda iyo horumarka soomaaliya dhankiisa danjira dishon ayaa ku bogaadiyey dowladda soomaaliya dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo qorshaha la xiriira barnaamijka mudnaanta u leh hanaanka horumarka dowladda soomaaliya
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcale ayaa waxa uu digniin adag u diray dad uu sheegay in ay ka macaashaan gargaarka loogu talagalay in la siiyo dadka barakacayaasha gudoomiyaha yuusuf jimcale oo arrimahaas ka hadlayeyna waxa uu yidhi
dadka xuquuq ay leeyihin lafturkooda shaqaynaayo oo maaragtay walcaamiliina calayha ayuu leeyahay ilaahay qofka soo shaqeeyo xuquuq ayuu leeyahay laakiin xuquuqdiisa waa in xuquuq la ogyahay waa inay tahay ee aysan noqonin in maaragta xoogaa la gacmogacmeeyo wixii yarkaayo dadka loogu dhiibay arrintaasna aada iyo aada ayaa looga fiican yahay maxaa yeelay waxaan ogsoonnahay waxaan mar walba isku daynaa kaamamka ay degan yihiin waa awoodnaa haddii aan ka wada shaqayno inaan goobo isugu geyno mucayan ah oo la yaqaano oo kaam hebel oo ku yaalla meel hebel iyo kaam hebel oo meel hebel ku yaallo inta la sameeyo la isugu geeyo dadka masaakiinta barakacayaasha ah wixii loogu soo dhiibana si nidaama ay ku gaaraan laakiin meel kasta waa ogsoontihin hadda inkaga sheekay maayo ma unaa kaamkin qofaa iskale Een- qofka wixii la siiye labaa loo qaybsanayaa amaba saddexaa loo qaybinayaa ama afaraa loo qaybinayaa kii kaamkaan leeyaa lahayaa inta badan qaadanaya qofka madaxiisa lagu keenay ee madaxiisa wixii lagu qaatana waxaa suuragal ah in wixii ugu yaraa ay gaaraan ama aysan waxba gaarin anigu waa tijaabiyey maalinaa intaan raashin soo qaybinay ayaan ka soo tagnay markaasaan habeenka dib ugu laabtay goor ay aada kow iyo tobankii habeennimo ayaan dib ugu laabannay markaan tagnayaan aan waxaan kor istaagnay aqal kasta markaasaan gudaha u galay markaasaan idhi maanta raashinka aan idin siinay aaway qof kastaba waxay tiri isla markiiba waa nagala qaata hal guriyaan ku arkay raashinkii qayb ka mid ah inta kaloon maray waa laga wada qaata habeenkaas kow iyo tobanka habeenimo markaan tagnay waxaan la kulannay dad caruur iyo hooyooyinkood ee bacaadka jiifo carrada jiifo ee xataa aan haysan joodari haysanin markaas kadib aan intaan magaalada aadnay ayaan joodariyaal ka keennay waxaan u tagnay gabar dhalan saddex maalmood iyo saddex habeen ee la ay ay naaskina caana loo- gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayuu ahaa geesta kaleetana faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxayo shan caruur ah oo aanan qabiil lagu dilay xuduuday wadaagaan galgaduud iyo dowla deegaanka soomaalida sida amuurtan uu kusii dheereynayo suleymaan xuseen al cadaala faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shan caruur ah oo saakay lagu dilay deegaan ka tirsan dowla deegaanka soomaali galbeed kuwaasi oo ahaa arday dugsi qur-aan dhigata wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa waxa ay ku waramayaan in falkaasi naxdinta leh uu ka dhacay xuduuda gobolka galgaduud iyo dowla deegaanka gaar ahaan deegaanka qorof ee degmada kalaadi waxaana xilliga uu dilku dhacayay ay caruurtu hurdayeen koob u dhow dugsiga ay dhiganayeen waxaana la sheegay in caruurtaasi ay dileen kooxo hubeysan oo maleeshiyaad ah kuwaasi oo goobta isaga baxsaday dilka kadib caruurta la dilay waxaa ugu weynaa saddex iyo toban jir waxaana dilkoodu uu la xiriiraa aanooyin qabiil oo deegaankaasi kusoo laalaabtay wararka qaar ayaa waxay ku waramayaan in caruurta la dilay ee shanta ah ay xalay aroos tageen kadibna meel dugsiga qur-aanka u dhow oo balabalo ah ay seexdeen halkaasi oo dableyda hubeysan ay ugu yimaadeen kadibna ay halkaasi ku dileen aanooyinka qabiil ayaa inta badan ka dhaca deegaanadaasi waxaana diro dhowr jeer ah oo sidan oo kale loogu dilay dad rayid ah waxaana laamaha ammaanka ay ku raad joogaan sida wararku ay sheegayaan dableydii dilka wadareedka u geystay shantaasi caruur
sulaymaan mahadsanid maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta waxa ay mar kale u fariisatay dhegaysiga dacwad la xiriirta ama loo haystay saraakiil dowladeed oo dacwadaasina ay ahayd musuq maasuqa julle shaakir oo nooga qayb galay dhegaysiga dacwaddaas ayaa hadda stuudiyaha ila fadhiya Ee, julle see wax uga dhacan maanta maxkamadda Een, xashara waa mahadsan tahay maxkamadda gobolka banaadir een, markii saddexaad ayay u fariisatay in dhegeysiga kiis dacwadeed loo haysto saddex mas-uul oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ee soomaaliya saddexdan eedeysan xafiiska xeerlaaliya wuxuu kusoo eedeeyey musuq maasuq ama xisdamarin fadhiga oo fadhigii saddexaad ama dhegeysigii saddexaad ahaana maanta badi waxaa lagu dhageysanayay een, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo xafiiska een, fatashka hantidhooraha guud ee qaranka oo isagu baaritaano kala duwan uu sameeyey dhanka qareenada ay su-aalo ka weydiinayeen dood iyo su-aalo kulul ayaa dhex maray een, qareen een, abukaate cabdulaahi dudaaye oo ka mid ah een, qareenada u doodaya eedeysanayaasha een, maxkamadda saaran iyo sidoo kale maxamed faarax oo isaguna ka socda xafiiska hantidhooraha guud ee qaranka su-aalaha ay isdhaafsanayeen ayaana waxay ku qotomeen cadeymaha kala duwan oo ay soo bandhigeen iyo baarista kala duwan oo ay sameeyeen dhinacyada iyo eedeysanayaasha dhinacooda oo iyaguna qareenadu ay matalayeen waayahay waxa ay soo bandhigeen marka maxay ahaayeen oo cadayma ah een, qoladan xeer ilaalintu cadeymaha xeerlaalinta ay soo bandhigeen kol hore ayay gudbiyeen fadhigii koowaad midkii labaad ayay kusoo bandhigeen fadhigan saddexaadna su-aalo weydiin ayay ahayd oo qareenada oo difaacaya eedeysanayaasha saddexda gaaraya oo wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhex ka socday ayaa een, su-aalaha weydiinayay waxaana su-aalaha laga weydiinaya waxay ahaayeen cadeymada ay keeneen ama cadeymaha ay keeneen qaarkood oo qareenada een, iyagu ay walaac badan ay ka muujinayeen oo su-aalahaas ayay ku saabsanaayeen dooda iyo su-aalahana waxay ahayd mid aada u kulul Een, gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax daban ayaa sidoo kale mararka qaarkood dhankiisa su-aal weydiinayay een, xa- maxamed faarax oo hantidhooraha guud xafiiskiisa ka socday fadhigana qeybtii labaad ayaa dib layskugu soo noqon doonaa maxkamadda ayaana go-aan kasoo saari doonta haddii layskugu soo laaban doono iyo haddii maxkamadda dib ay usii wadi doonto kiiska.
isdifaacidda qareenada ka waran een, eh, maxay isku difaaceen eh, oo ay ku difaacayeen eh, nimankan la soo eedeeyey oo caddayma ayagu dhankooda qaranada waxay ku difaacayeen een, badi fatashka hantidhooraha mas-uulka ka socda cadeymaha uu keena qaarkood oo ah tiimbarayaal been abuur ah iyo kuwo kale oo ay soo bandhigeen ayay ku tilmaamayeen inay yihiin kuwo aanan jirin oosan sax ahayn iyo saddexda ee sadeysana maxkamadda saaran in iyagu laftirkooda dembiyada ay galeen badankood aanan caddayn lahayn En, shaabadaha waxaa been abuurka ku tilmaamayey miyaa Qareenada.
en, qareenada qarinada ku- ku tilmaamaya xafiiska hantidhooraha guud iyo wuu sidoo kale isdifaacay.
cagaaliyan oo Wuu isdifaacayeen isdifaacay Ha.
maxkamaddu marka ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamaddu mararka qaar waxaan eh, live-ka dalsan tabinaysay aan ka arkaynay eh, inuu marmar soo dhexgelayay oo su-aalo mararka uu weydiinay soo dhexgelaya waxay ahayd- su-aalaha uu weydiinayay ha mararka uu soo dhexgelay waxay ahayd mararka ay isfahmi waayaan abuukaataha iyo sidoo kale xafiiska hantidhooraha mas-uulka ka socda Hay.
markaas ayuu dhexdhexaadin ka waday dhankiisa su-aal uu weydiiyey balse wuxuu sheegay fadhiga qaybta hore waa lasoo gunaanaday qaybta dambe ee fadhiga iyo wixii kasoo baxa ayaa xeer ilaalinta eh, mas-uulka ka socday a- a- dacwada oogayey iyo en, xafiiska hantidhowrku isku dhinacay ahayn sida isku muuqata dhinacay ahaayeen hantidhooraha een, xafiiska mas-uulka ka socday wuxuu uu isaguna caddeyn iyo baaris ay sameeyeen ayuu soo bandhigayey xeer ilaalinta dhankeeda ayuu ka socday tirada mas-uuliyiintan eh, dowladda oo maxkamadda la keenay maanta intay dhammayd saddex bay ahaayeen wasaaradda maaliyadda een, laba ka tirsan iyo sidoo kale mid ka tirsan bangiga dhexe ee soomaaliya guud ahaan laakiin lacagaha lagu haysto eh, waa lasoo bandhigay waa la sheegay maxaa lagu tilmaamay lacagaha fadhiyadii hore ayaa lagu soo bandhigay een, Maanta qaarkood- ma la sheegay?
maanta ma la sheegin maadaama ay ahayd dhegeysiga iyo su-aal weydiinta haye keliya kuwii hore ahayd.
maxaa la sheegay kuwii hore waxaa la sheegay in mas-uuliyiintan qaarkood een, lacago kumanaan kun oo doolar oo konton kun wax ka badan qaarkood lagu hayo qaarkoodna boqol kun wax ka badan lagu hayo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ay kakala socdaan balse cadeymaha ay keeneen dhanka qareenada iyo sidoo kale dhanka iyo xafiiska hantidhooraha iyo xeerlaalinta ayaa ah kuwo uusan go-aan ka gaari karin guddoonka gobo- een, maxkamadda gobolka waa banaadir sida ay ku doodayaan eh, dhinacan eh, maxka- xeerlaalinta maxkamadda Xeerlaalinta guddoomiyaha.
iyo xafiiska hantidhowrku Hantidhowrka.
waa maasan tahay en, jula shaakir
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam abdulla shaakir dhinaca kaleetana saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in duqeymo ay ku burburiyeen fariisimo dagaalamayaasha shabaab ay ku lahaayeen deegaanka la yidhaahdo mukeyle oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waryahayaga ilhaan mustafa nuur ayaa sii dhamaystirayso
wararka naga soo gaaraya deegaanka mukayla ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in waaberigii hore ee saake halkaasi ay ka dhaceen duqeymo xoogan iyo howlgallo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada buulo burde ayaa ris- ayaa warbaahinta u sheegay in duqeymaha lala beegsaday dhul hawd ah oo ay ku aruursanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana khasaaro la gaarsiiyey war ka soo baxaya dowladda soomaaliya oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in lagu beegsaday garaash ku yaala deegaanka mukayla islamarkaana lagu burburiyey gaari ay wateen wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka mukayla ayaa sheegaya in duleedka deegaankaasi ay howlgallo xoogan ka wadaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed
ilhaan mahadsanid xiriirka cayaaraha fudud ee adduunka ayaa waxa ay taageereen go-aankii shaqada lagaga joojiyey guddoomiyihii hore ee cayaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan daahir kadib markii lagu eedeeyey musuq maasuq la xiriira gabar soomaaliyeed oo toddobaadkii hore tartan ay kaga qayb gashay dalka shiinaha fashil xoog lihi uu ka yimid halkaas waxaa xiriirka cayaaraha fudud ee adduunyadu ay bogooda gaarka ah ku xuseen shaqo joojintaasi kadib in shaqadaas ama guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud ee soomaaliya oo si kumeel gaara u sii hayn doono ku-xigeenkeedii gabadhan xilka ama shaqada laga joojiyey faarax cali macalin halkuu warkaasi idinka soo gaaraya waa raadiyaha dalsan muqdisho
ugu dambeyntiina haddii aanu fiirino mareykanka ayaa xaaladda dalkaasi nigeria farageliyey kadib markii wadahadal uu qadka taleefonka kula yeeshay taliska militariga ee wadankaasi dhowaan markaa kula wareegay niger aan idhaahday raalli ahaada ee afgembiga diblomaasiyiin sarsare oo maraykan ah ayaa sheegay in wadahadal furan oo adag markaasi ay la yeesheen taliska militariga ee afgembiga kula wareegay dalka niger waxaana eh, xubnahan ay sheegeen gaar ahaan kus- kusiimahan idhaahday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka inay hogaamisay waa aan idhaahday kusimaha xogaya waa ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in hogaamiyaasha afgembigu kula wareega dalkaasi aanaan loo ogolaanaynin in dalkaasi dib ay ugu soo celiyaan nidaamkii dimuqraadiga ahaa islamarkaasina ay ka hor istaageen in ay la kulanto madaxweynaha xilka laga qaaday ee waddankaasi xubnaha ururka u dhaqdhaqaaqa aan yidhaahdee xubnaha ururka dhaqaalaha ee wadamada galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ecowas ayaa dhinacooda waxaa lagu wadaa inay la kulmaan khamiista si ay ugala wada hadlaan dhinacyadan dhibaatada ka taagan wadankaasi ecowas ayaa hore taliska militariga ee niger waxay uga digtay inuu qaado tallaabo militari haddii aanay sii deynin madaxweynaha wadankaasi ee la afgembiyey
intaasna waxaa ku dhan warkii duhurnimo ee radio dalsan oo aad kala socoteen mawjada f m-ka sagaashan iyo kow dhibic shan iyo aalada internetka tan iyo warkan warkiisa xiga haddii alla laga helo nabadgelyo